من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد aan ku soo jirnay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam kitaabu salaad ayaan ku dhex jirnay unaga bilaabana darsigeenna baabu shuruudi salaa salaada shuruuddeeda baabka ka hadlaya shuruud waa jamcu shardi shardina luqa ahaan waa calaamo shuruudna waa lagu jamciyaa sharaaidna waa lagu jamciyaa haddii la idhahdo sharad oo ra-da la fadxiyana iyaduna waa calaamo ashraadana lagu jamciyaa faqad jaa ashraaduhaa siduu alla yidhi saacadda qiyaamaha calaamadaheedu waa yimaadeen istilaax ahaan shardi waxaa la yidhaahdaa maa yalzamu min cadamihi lcadam walaa yalzamu min wujuudihi lwujuud waxaa la idhahdaa shayga haddii la waayo ay ka dhalanaydo mashruudkiina in la waayo maa yalzamu min cadamihi alcadam waa shayga ay ka dhalanayda marka la waayo mashruudkiina in la waayo shaygii loo shardiyo shardiga uu ahaa alla weyna ma dhici karta in la arkaabo maalan salaada shuruuddeeda waxaa ka mid ah alwuduu aw dahaara dahaara ka mid ah weysaqaad qofkii uu qabo xada abara iyo xada asqara labadaba inuu daahirka yahaa shardi ah haddii dahaaro la waayo salaadna waa la waayo ma dhici karto qofka in salaadu ka ansaxdo duu xataa tukado waxaa laleeyahy ma tukan oo salaad sharciya lama helina laleeyahy sidaasoo kale salaada shuruuddeedii waxaa ka mid ah satrulcawra cawrada in la asturo dii la waayo satrulcawrihii oo maalan qofkii isagoo dhar heli kara uu qolkiisa inta iska xirto isagoo qaawad iskaga dhex tukado waxaa la leeyahay salaad meeshaas kama jirto xayla shardi min shuruudi salaadaa maqan mar haddii shardigii la waayo waa in salaadiina la waayaa marka shardi waxaa la idhahdaa maa yalzamu min cadamihi alcadamu walaa yalzamu min wujuudihi lwujuud waa shay haddii la waayo ay ka dhalanayda weyn oo la waayo kii loo shardinayay laakiin haddii la helo ka dhalamaydo in mashruudkii la helo oo maalan haddii la helo weysaqaad qofkiina uusan tukan salaad lama helayo mogta qofkii hadduu weyse qaato ka dhalamaydo inuu hore ka tukaday dii shardiga la helo waxaa dhici karta mashruudka inaan la helin in la helaana waa dhici karta laazima sidaasaa lagu yaqaana rugniga iyo shardiga farqina waa udhaxeeyaa waxna way wadaagaan labadooda waxay wadaagaan mid kastoo ka mid ah haddii la waayo salaad waa la weynaa maalan waa la weynaa laakiin farqi kalaa udhaxeeya oo waa maxay laba dhinac uga dhexeeya tan koobaad haddii la waayo shardi waxaan idhi waa la weynaa salaad haddii rugni la waayona waa la weynaa salaad taas waa ka dhexeeya laakiin laba dhinac ay ku kala duwan yihin mihaal haddii la helo shardiga ka laazimi maydo in mashruudkii la helo oo qofku inta weyse qaato inuusan tukanaa dhici karto laakiin rugni haddii la helo salaadii waa la helo oo qofkii rugnigii sida rukuucda oo kalea rugni iyo sujuudi o kale haddii arkaantii la helo salaaddii waaba la helay saas darteeda rugniga waxaa la ihahdaa maa yalzamu min cadamihi lcadam waa wax haddii la waayo shaygu rugniga u ahaana la weynaa wayalzamu min wujuudihi lwujuud laakiin haddii la helo waxaa ka laazimayda shaygu rugniga u ahaana in la helo salaada arkaanteeda haddii la helo salaadii waa la helo haddii rugni la waayana salaad waa la waayo taasay ku kala duwan yihin waxay kaloo ku kala duwan yihiin shuruuddu shayga loo shardina waa ka baxsanta xaqiiqadiisa ka mid maaha laakiin rugnigu waa ka mid shayga xaqiiqadiisu ka midi hadda fiiri salaada shuruuddeeda dahaaradiyaa ka mid satrulcawlaa ka mid dukuululwaqtiyaa ka mid waxaasoo dhan waa wax salaaddii ka baxsan laakiin arkaantu salaadda xaqiiqadeediiba wey qiyaamkii wey faataxa akrintii wey rukuucdii wey ictidaalkii wey sujuudii wey fadhigii udhexeey wey waaba xaqiiqada salaadaba marka rugnigu waa shayga xaqiiqadiisu ka midi oo waa ku dhex jira laakiin shardigu waa ka baxsany waana ka horeeya marka musanifku wuxuu halkan ku sheegay shuruudu salaad afar ka mid ah uu baabkan ku sheegi doona axaadiis ka hadlayda sida dahaarada oo kale sida satrul cawra oo kale sida istiqbaalu lqibla oo kale sida ijtinaabu najaasa oo kale afartaas wuu sheegi doona dahaaradii cawradii la asturo qiblada loo jeesto najaasada laga fogaado shuruuddu intaas maaha laakiin intaasuu sheegi doona shardina hore usoo sheegoo dukuululwaqtiyaaba ka mid a waqtigu waa inuu galo waa shardi haddaan waqtigiioo gelinaa tukato salaadu ka ansixi min haylan lamaba helin shardigii laakiin kaas baab dhamuuba dee mawaaqiidda uga soo hadlayba waxyaalo kalena baabka waa uga hadli doonaa oo ay ka mid tahay sida mubdilaatu salaad wax ka mid a na wuu uga hadli doonaa an cali bni alin cali bnu ali wuxuu waxay ka wariyeen asxaabu sunan wakayruhum radia allahu canhu qaala inuu yidhi cali bnu alqi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa fasa hadduu dhuuso axadukum qof idinka mida fi salaati salaada dhexdeeda falyansarif ha ka gadoomo salaada ha ka baxo walyatawada ha weyse qaato walyucidi salaata salaadana ha soo celiyo rawaahu lkhamsatu shantiyaa wariyeen wa saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna wuu saxiix yeelay ibnu xibbaanna wuu saxiix yeelay xadiidka xaafidku wuxuu wri wuxuu yidhi waxaa wariyeen shantii shantii waxaa loola jeedaa arbaca arbacad arbacadii oo sunanka aheed iyo axmed ibnu xibbaanna waa wariye waana saxiix yeelay meeshaas xoogaa wahmiyaha ku jiro ibnu maaja ma uusan warin oo xaafidku waa wahmiyey siday baraarujiyeen bacdu ahlicilmi marka ma warin ibnu maaja saddexda kaleo sunanka iyo axmed iyo qayrkooda wariyeen saxaabiga xadiidka wariyey waa cali ibnu dal cali ibnu dalqi ahlucilmiga gobolkood waa saxaabiyay yidhaahdeen sida ibnu xibbaan oo kale wuxuu yidhi saxaabi weeye waa saxaabi sidaas ayuu yidhi xaafid ibnu cabdilbari wuxuu yidhi waxaan u malaynaa inuu yahay dalqi ibnu caligii aan horay usoo marnay aabihiis inuu yahay dalqi ibnu cali oon horay ugu soo marnay kitaabu dahaara inuu aabihiis yahay dalqi ibnu cali alxanafi alyamaami maxaa ila kan waxaa la idhaahdaa cali ibnu dalqi alxanafi asuxaymi alyamaami xaafid ibnu xajar laftirkiis wuxuu yihi danigaas waa xoog badan yahy inuu yahay waalidkiis oo dalqi ibnu cali uu ahaa dalqi ibnu cali ibnu dalq sidaas ayaa xoog badan imaamu tirmidi bukhaari wuxuu ka wariyey inuu yidhi cali ibnu dalqi xadiid uu nabiga ka wariyey ma ogi ilaa xadiidkan ma ahani xadiidkan laftirkiisana wiilkiisu kama warin xadiidkan marka ahlucilmigu way isku qilqilaafaan qaar ka midu waa daciifiyeen xadiidka cillada loo daciifinaana waxay tahay sanadka ayaa waxaa uga jira nin daciif ah oo majhuul macnaha ah nin majhuulahan ula jeeda oo la yidhahdaa muslim ibnu sallaam ayaa sanadka sanadka uga jira muslim ibnu sallaam alxanafi abaamelig abaa cabdilmelig aan rabaa ayaa sanadka uga jira muslim ibnu sallaam alxanafi abaa cabdilmelig oo majhuululxaal xaafidu zaylici ayaa ka soo naqliyay hadalkaas waxa weeyaan ibnulqadaan oo ibnuqadaana wuxuu yihi haadaa xadiiun laa yasix kanu waa xadiid aan ansaxayn haadaa xadiiun laa yasix maxaa ilahay fa ina muslim ibnu salaam alxanafi cabdilmelig majhuul lxaal sidaas ayuu yidhi sheekh naasirdiin albani laftigiisu daciif abu daawuud ayuu ku daciifiyey marka xadiidku waa daciif xadiidku waa daciif weeye laakiin xudunka uu faa'iideynayo adilo kaloo badan ayuu leeyahy oo xadiidku hadduu sugnaa lahaa wuxuu faa'iiday lahaa aaryada qofka ka soo baxdaa inay weysada burido hadduu salaad ku jirayna salaadii waa burinay salaadii way bure mar haddii weysadii burto marka qofkiioo salaad ku jira hadday aarya ka soo baxdo fusaaga waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan waa marka aaryada aysan dhawaaq lahayn aaryada aan dhawaaqa lahayn ayaa la yidhahdaa fusaaq oo waxaa taasna tusaya xadiidka saxiixa ee bukhaari iyo muslim wariyeen min xadiid abi hurayra abu hurayra wuxuu yidhi rasuulkaa yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tuqbalu salaatu man axdaa qofka xadaa salaadiisa lama aqbalayo xataa yatawadaa ilaa uu weyse qaato marka nin oo yemaniyo reer xatramowd ah aa yidhi mal xadau yaa abaa hurayra xada muxuu yahay abaa hurayro xada maxaa la yidhaahdaa markaasuu yidhi fusaaun ow duraadun labadaas mid weeye xada fusaaun ow duraadun saas weeye fusaagana waa aaryada aan dhawaaqa lahayn duraadkana waa aaryada dhawaaqa leh marka labaduba wayna burinayaan xadiidkana bukhaari muslim ku yaalla marka xadiidkaas ayaana naga deeqayo oo nooga filan xadiidkan oo min xadiid abi hurayra ah muslimna min xadiid ibni cumar ayuu wariyey laa tuqbalu salaatun bikayri duhuur marka qofkii isagoo salaada ku jira haddii waxa weeyaan aarya ka timaado amase wax kale oo weysada buriya waa la mid eh weysadii waa bure weysadu inay buraydaana waa arin ijmaaca sida alxaafid ibn ibnulmundir uu yidhi itafaqa fuqahaau lumma ummadda muslimiinta fuqahadooda oo dhan a isku waafaqay anna salaata laa tujzi inaan salaadu gudayn ilaa biahaaratin idaa wujida sabiilu ilayha haddii waddan loo maraba la heli karo haddaan hadda qofkii awoodin waa iska tukanaa siduu yahay sidaasoo kale uu yidhi ajmaca ahlulcilmi calaa ana khuruuja ariixi min addubur waxay kaloo ahlucilmigu ku ijmaceen aaryada gadaal ka soo baxdaa xadaun yanqud lwudu inuu yahay xada weysada burinayo xada inuu yahay weysada burina alawsadku kuleeyahy ijmaacuna adilada ugu xooga badan wey wax la deliishado wey oo qaci wey de daliil xujo qaciya wey ijmaacu waa xujo qaciya iyadu marka axaadiidtaas bukhaari iyo muslim iyo ijmaaca intuba way tusayaan sidaas darteeda qofka haddii weysadii ka burtay salaadiina waa burtay laazimi kuta marka inuu ka tago salaada ka baxo mana sii wadi karo bal waaba xaaraan hadduu yidhaha salaaddii aan sii wada iyadoo weysadii burtay waa xaaraan bal xaaraan keliya maahane waa kufriba hadduu xalaashado hadduu yidhaha anoo weyse qabina iska tukana maxaa yeelay waa istihzaa biddiin wa talaacub bishariica waa jees jees iyo ku dheldheelid shareecadii lagu dheldheelayo lagu jeesjeesayo sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi majmuucu lfataawaha juska koob iyo labaatanaad safxada laba boqol sagaashan iyo shan wuxuu yidhi man sallaa bikayri dahaaratin sharciya qofka tukada dahaaro sharciya isagoon ku sugnayn qofkii tukada oo salaad gala mustaxilan lidalika arrintaasna yidhaha waa ii banaantoo xalaashada fa huwa kaafirun waa gaal kaas kaas waa kaafir wain kaana wuxuu yidhi walow lam yastaxila daalika dheh hadduusan xalaashan hadduusan xalaashan arrintaas ee uu tukado isagoo og inuu ilaahay caasiyey faqad ikhtulifa fii kufri ma gaala mase gaal maaha markaas waa la isku khilaafay culamada gobol waxay leeyihin waa gaal weli hataa hadduu yidhaahdo aniga waa dambaabay oo uu iska tukado isagoon dahaaro qabin waana ogayn uusan dahaaro qabin waa khilaaf culamada gaal waxay leeyiin waa kaaf qaarna waxay leeyiin war gaal maahan hadduu og yahay waa qof dembi galay la ways og yahay inuu macaasi ku jire ikhtilaafa ku jiri wa huwa mustaxiqun lilcuquubati alghaliida wuxuuna mudan yahay cuquubo adag uu ilahay agtiisa ka mutay qofkaas qofka salaad tukada isagoo og inuusan weyse qabin waa is og yahay inuusan weyse qabin aa waa waa dheeldheelin diinta la skaga cayaarayo adoon weyse qabin iska tira wa iska soo sujuuda wa iska tukana dadka gabalaa waxawan ayagoo dadka ka xishoonay iska tukanayan de ilahay kama xishoonayo markaasuu yihi wain kaana licajsin fa yusalli calaa xasabi xaali duu awoodi waayo weysadii siduu yuu iskaga tukana markaas maxaa yeelay laa waajiba maca alcajsi qofka shayguusan awoodin ilaahayba kuma addoonsa shaygii uusan qofku awoodin ilaahayba kuma adoonsan waa iska dhacaa waajibkaas marka xadiidka axkaamta uu tusayo adilada kalea noo faa'iideynayda oo ah qofkii weysada ay ka burto waxa wey salaada inuu ka baxo qofkii xadas ku dhaco waxaan rabaa oo aarya ka timaado weysadu way ka burayda day weysadu ka burtana salaada inuu sii wado maaha waa inuu ka baxo soona weyse qaato salaadana soo bilaabo nusqooyinka gabola waxay ku darayaan halkan xadiidkii caaisha oon horay ugu soo marnay nawaaqidulwuduuga baabu nawaaqidulwuduu xadiidkaan hore ugu soo marnay nusqooyinka gabola halkaan ku qoraya marka carabkaan marsiinayna asna wa can caaishata radia allaahu canha qaalad caaisha waxay tidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam man asaabahu qofku asiibo qay-un matag matag oo hunqaaca aw rucaafun ama sangoror dhiigga sanka ka soo daata ow madyun ama madi falyansarif qofkaasu ha gadoomo salaada ha ka baxo falyatawada ha soo weyse qaato uma liyabni ha ku dhiso calaa salaatihi salaadiisa oo intii uu horow tukaday waa u jirtaahe ta tago soo weyse qaato meeshii ha ka sii wado meeshii ha ka sii wado walxaal huwa isagu fii daalika inta uu soo weyse qaadanaa laa yatakalam uusan hadlayn xadiidka caaisha saasuu leeyay rawaahu ibnu maaja wariyey wa dacafahu axmed axmed ibnu xambal ayaa daciifiyey xadiidkaas horaan usoo ogaanaa xadiis daciifa xadiis daciifa imaam axmeda wariyey weliba wa dacafahu axmed wakayruhu aan kusoo marnay horay axmed kaliya ma ahane axmed ibnu xambalaa daciifiyey waa daciif ibnu lcadiy ayaa daciifiyey fi lkaamil daara qudniyaa daciifiyey fi sunan abu xaatim ayaa daciifiyey fi lcilal bayhaqi ayaa daciifiyey fi sunan kubra nawowi aa daciifiyey fi khulaas hadiis daciifa wey marka salaadu hadday kaa burto waad ka baxaysaa waadna soo weyse qaadana waana soo bilaabay ee meelaad kusii wado lama arko mar haddayba burtay meel lagu sii dhiso male meel lagu sii dhiso male waa la soo bilaabaa salaada wa can caaishata caaisha ayuu ka wariyeen wa can caaishata caaisha ayay ka wariyeen afarta sunanka iyo axmed radia allaahu canhaa ilaa raadiha ka noqdee caninebiy nabigayna ka wariday sala allahu calayh wasalam qaala nabigu inuu yidhi laa yaqbalu llaahu ilaahay ma aqbalo salaata xaa'idin gabar qaangaara salaadeed ilaa bikhimaarin hagoog maahane rawaahu lkhamsatu shantiyaa wariyeen ila nasaa-iya nasaa-i maahane nasaa-i kuma jiro afarta sunanka nasaa-i lama kama ma warin saddexda kalaa wariyeen iyo axmed afartaas wa saxaxahu bnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiix yeelay xadiidka xadiidkan ayma badan ayaa saxiix yeeleen oo uu ibnu khusayma ka mid yahay oo uu ka mid yahay alcalaama sheekh naasir din alalbani oo uu ka mid yahay alxaakim iyo qayrkoodba ayaa saxiix yeeleen wuxuu faa'iideynaa gabadha qaangaarka laa yaqbal lah salaata xaaidin xaaidin waxaa loola jeedaa gabar qaangaara loolama jeeda gabar caado qabta maxaa yal gabar caado qabta hadday hagoog qaadato masalaada ka ansixe salaadu ka ansixi me hadday hagoog kasta qaadato xijaabkan ugu adag qaadato salaadu ka ansixi me marka loolama jeedo gabar waxa weeyaan caado qabta ee waxaa loola jeedaa gabar qaangaar oo waxa weeyaan waxyaalaha gabdhuhu ku qaangaaraan ayay ka mid tahay caadada waxyaalaha gabdhuhu ku qaangaaraan ayay caadadu ka mid tahay gabadha hadday caadadu u timaado oo xayd ku dhaco hadday rabto sagaal sana ha jirto qaangaaray noqona qaangaaray noqona sida waxa weeyaan ay ugu qaangaaraan gabdhaha iyo wiilasha labaduba ixtiraam oo wiilka hadduu isku qarwo ee meniyu ka timaado ama gabadha isku qarowdo meniyu ka timaado waa qaangaar waa qaangaar biijmaac lmuslimiin xaafid ibn xajar fatxulbaariga kusoo rara inay ijmaacta inay ijmaacta marka haddii xayd uu ku dhacana gabadha waa qaangaare day ixtiraamto waa qaangaare day shan iyo toban sano gaarto waa qaangaare xaydka marka laakiin gabadhu gooriyo ku qaangaarta sidaasaa si gooriya iyada loogu tiiriye haddeer waxaa loola jeedaa waa gabar qaangaara ee gabar caado qabta loolama jeeda gabar caado qabtaana ma tukato laa yaqbal llahu ilaahay ma aqbalo salaata xaaidin gabar qaangaara salaadeed ilaa bikhimaarin hagoog maahane khimaarka waxaa la dhahdaa gabadha marada ay ku daboosho madaxa iyo subka labadaas maradii qarida waxaa la dhahdaa khimaar marada madaxa iyo waxa weeyaan qarida surka maradaasa waxaa la dhahdaa khimaar xadiidka wuxuu marka tusaa gabadha qaangaarka ah inay waajib tahay marka ay tukanayso inay madaxeeda daboosho hadday tukato ayadoo madaxeeda wax ka miduhu muuqdaan salaadeedu ma ansaxayn hadday tukato gabadha waana masaladaas waa muhiim oo dumarka qadal ka mid ah markay tukanayaan khaasatan xaafadoodana ay joogaan ayagoo tintoodii qayb ka miqato ay iska tukanaan waana everwey everwey tintii hadday muuqato wax ka mid ah oo tintii madaxa ah salaadu meesha kama jirto gabadha waa inay daboosho madaxeeda surkeeda iyo jirkeeda kaleba ilaa wejiga iyo labada calcalood maahan marka waa noocaas imaamu tirmidi xadiidka markuu wariyey wuxuu yidhi walcamalu calayhi cinda ahlicilmi ahlucilmiga agtoodao dhan sidaas wey xadiidkaasay ku camal fala oo gabadha salaadeeda ilaahay ma aqbalo ilaa in waxa weeyaan ay madaxeeda daboosho maahani haddayba qaangaarta hadday qaangaarta wuxuu yidhi imaamu tirmidi markuu xadiidka wariyey sunanka walcamalu calayhi cinda ahlicilmi waxa weeyaan xadiidkanay ku camal falaan ahlicilmiga agtoodao dhan ana almar'ata idaa adraka gabadhu hadday qaangaarto fa sallad ay tukato wa shay-un min shacrihaa makshuufun wax tinteeda ka midana uu muuqdo laa tajuusu salaatuha salaadeedu ma banaano mana ansaxaydo wey marka waa inay tinteedoo dhan qarido surkeedana ay qarido waxaa xadiidka laga fahmaa oo mafhuumku uu yahay haddii manduuqii la yidhi gabar qaangaara salaadeedu ansixi maya iyadoon madaxa daboolin mafhuumku waxa weeye gabadhaan qaangaarahayn madax iyadoo u bannaan way iska tukan karta gabadha saqiirka ah waxa weya gurigeeda iskaga tukane dii madaxii bannaan yahay ama qayb bannaanta way iska tukan karta salaada tuko alale kadib n lagu tababara lagu tababara waa lasii bara laakiin salaadu kaama ansixin lama dhahayo maxaa yeele iyadana ba waajib kuma ahayn marka waa inay ka fududahay cawradeeda waa inay ka fududahay wejiga gabadha markay tukanaydo waa banayna iyada culimmada muslimiintana ijmaacaaday kusoo naqliyeen inay banaynaydo gabadha markay tukanaydo waxaa ka mid a ibnulbadaal bukhaarigu sharx ibnulbadaal wuxuu yidhi ijmac waxaa ah gabadha inay u bannaan tahay inay wejigeeda muujido salaada wa yaraahu lqurabaa iyadoo rag ajnabiyu arkayaanu kadaalika waxaa ijmac soo raray ibnu jariir adabari tafsiirka fii suurati nuur gabadhu salaada markay ku jirto in culummada muslimiintao dhan ku ijmaaceen inay tukato iyadoo weji bannaan oy u bannaan tahay maaha waajibay ku tahay laakiin mas'alada ah wa yaraahu lqurabaa ayagoo rag ajnabiyu arkayaan ijmaaca uu ku daray ibnu badaal ahlucilmigu gobolkoodu way ku taxakumeen oo waxay hahdaan masladaas ijmac maaha ijmaac maaha markay rag ajnabiyu arkayaan ijmac maaha ee waxaa ijmaacu yahay markaysan rag ajnabiyu arkaynin amaa rag ajnabiyu markay arkayaan maslo khilaafiyo khilaaiy alcilmiga gabolkood waxay leeyihiin waa banaan tahay saasay u tuke waa sida jumhuurtu qabaan sida jumhuurta ahlucilmigu ku tageen wey ahlucilmiga gabolkoodna waxay leeyiin maya ajnabi hadday arkayaan gabadha waa inay wejigeeda dabooshaan bal waajibay ku tahay leeyihin gobol ka mid ahlucilmiga markay ajnabi la joogto gabadha oy agtooda ku tukanaydo oo rag islaamiyed ajnabiyu ay u jeedaan gabadha niqaabkeeday ku tukanayd alcalaamatu maxamed bin saalex cuthaymiin wuxuu yidhi marka ay taagan tahay niqaabkaa u daysnaana markay fadhido niqaabkaa u daysnaana markay sujuudayday tartiib u rogani maxaal markaas wejigii dhulka ku hayda cidna uma jeedo cidna uma jeedo saas darteeda waxaa wanaagsan inay u dadaasho gabadha salaadeeda ee markay tukanaydo haddii dad ajnabiyu meesha joogaan ay niqaabkeeda ku tukato sidaas ayma badano xanaabilada sidaas caddeeyaan shaaficiyada gobol ka midana saasay caddeeyan taqidon اxuseyn sidaasoo kaletu waxa weeyaan uu ku caddeeyaa sharxa waxa weeyaan abushujaac markuu sharxayo sidaasuu ku caddeeya bal waxaaba w xaaraamay ka tahay u leey haddii fitan laga cabsad u leey haddii fitna laga cabsana waaba xaaraan u leey markaas wejigeeda inay banayd maxaa yeelay xataa hadday gurigeeda joogto gabadho hadday wejigeeda daboosho ahlucilmigu karaahiyay ka cabireen ee xaaraan maahan mog marka horeba waa karaahiya yidhah gabadha markaan ajnabi arkayn ama gurigeeda ha joogto ama meel kale ha joogto markay tukanayda waa inay wejigeeda banayda hadday ku tukato inha shareekana waa karaahiya maaa ijmac wey gabadha wejigeeda inay banayda markaas laakiin markii ajnabi la joogo waa markaas marka ahlucilmigu isku khilaafsan yihin jumhuurtu waxay lehin wejigeeda waa banayn ahlucilmiga gobol ka midana waxay lehin maya mar haddii ajnabi joogo waa inay wejiga daboolataa waa inay wejiga khaasatan markay taagan tahay iyo markay fadhido markay sujuudaydo iska rogo karta sidaas ayaana u wanaagsan sababtoo ah waxa weeye waa dadaal iyo diinteeda inay ilaashato labada calaacalood sida jamaahiirta ahlucilmiga ay qabaane xanafiyada iyo maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada laba riwaayo imaam axmed laga wari mid ka mid ah waa la mid wejiga way banaysane wejiga wejiga waa banaysane labada calacaloodna waa banayne imaam axmed riwaayad ayaa jirta oo uu leeyahay maya labada calacalood ma banaynaydo waa inay daboolata laakiin daliil male taasuna taasu wax daliila male wa kadalika waxaa la mida labada cagood labada cagoodna waa inay qaridaa waa inay qaridaa waana siday jamaahiirtu ku tageen shaaficiyada xanaabilada maalikiyada waa cawro waana waajib inay qaridaa gabadha noo imaan doonaa xadiidka umusalama gabadha waxay ku tukan kartaa diraceeda markuu yahay mid waasic ah oo qarinaaya labadeeda cagood korkooda noo soo socda xadiidka marka waa in gabadha cagaheedu qarsoon yihiin waa in wejigeeda iyo labada calacalood maan inta kale u qarsoon yihin gabadha markay tukanaydo hadday ajnabi joogaanna wejiga xataa waa ina iska qarsato wejiga waa ina qarsato gabadha xorta ah sidaasaa laga rabaa laa yaqbal llahu ilaahay ma aqbalo salaata xaaidin gabar qaangaara salaadeed ilaa bikimaarin hagoog maahane rawaahu hamsatu shantia wariyeen ila nasaa-iya nasaa-i maahane wa saxaxo ibnu khusayma saxiix yeelay marka laa yaqbal llaahu marka sidaas la yidhaahdo oo qubuulka la anfiyo qabuulka marka la anfiyo waxaa la fiiriyaa shayga qabuulka loo anfinayo laba mid ka mida hadduu yahay qabuulku waxaa ka laasimaya nafyu sixa nafyu qabuulku wuxuu keenaa nafyu sixa oo maba ansaxayda wey labadaas mid ka mida haddaan loo anfinna kama laasimaya nafyu sixa oo maalan nafyulqabuulka waxaa loo anfiyey bifawaati shardin shardiyaa la waayey shardi min shuruudi salaadaa la waayey saasaa qabuulka loo anfiyey sida kanoo kale gabadha haddaysan madaxii daboolan oo ayadoo madax bannaan ama madaxii qaybo bannaanta ay iska tukato hadday iska tukato salaadeedii ma la aqbalayaa li marka waxa loo anfiyey waa maxay haddii madaxii bannaan yahay waxaa la waayey shardi oo ah satrulcawra cawrada isturideeda markaasoo kale wuxuu faa'iideynaa nafyigu oo layni lama aqbalayo nafyu sixa macnaha maba ansaxayda wey maba ansaxayda wey markaasoo kale wa kadalika sidaasoo kaleeto haddii loo anfiyo qabuulka liwujuudi maanic shay salaadii diidayaa jooga sida miaal haddii la yidhaahdo salaad qofkii salaada dhexdeeda ku hadla ilaahay salaadiisa aqbali ma waa nafyu sixa markaasna sixadiiyo anfoobe maxaa yeelay hadalku waa maanic salaadu mancina laakiin intaas haddaan loo anfin shardina kuma tacalluqo nafyigu maanicna kuma tacalluqo waa la anfiyey qofka sidaasa salaadiisa lama aqbalo aa layidhi ka dhalamayda inaysan ansixin waxaa jira dad salaadoodu ansaxday biijmaaci lmuslimiin haddana laleeyahay alla ma aqbalo sida miaal addoonka ka dhuntay sayidkiisa oo kale xadiis saxiixay ku sugan tahay salaadiisa lama aqbalo sida qofka calooshiisu qamrada ku jirto oo kale salaadiisa lama aqbalo qofka qamra caloosha uga jirto sida qofka qof wax sheega u tagoo kale salaadiisa lama aqbalo dhammaanna salaadooda ansixi soo qalay maayan hadhow haday toobad keenaan markaas qabuulka la anfinaa waxay tahay hawaabkii iyo raalli ahaanshihii ilaahay cibaadadan uu raalliga uga ahaa lahaa wey taasaa la anfina ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala raalli kama ahanoo ka abaalmarin maa wey laakiin waajibkiiyaa ka dhaca marka nafyiga qabuulka la anfiya labadaasa loo kala qaada marna wuxuu keensanaa nafyu sixa sixadiiba ayaa la anfinaaba oo maba ansixin wey marna waa ansaxa laakiin waxa la anfinaa waa ridadii ilaah camalkan uu ka raalli ahaa lahaa iyo hawaabkii laga abaan abaalmarin lahaa labadiiba waa la anfina marka miaalna sidaasaan ugu kala miaalinay wa can jaabir jaabir ibni cabdillaahi ayay bukhaariya muslim ka wariyeen radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi lahu jaabir wuxuu ku yidhi in kaana hawmu maradu hadduu yahay waasican mid waasic ah faltaxif bihi hullaabo yacni wuxuu la jeedaa fi salaati salaada salaada dhexdeeda markaad ku jirto maradu hadday ballaaran tahay waa inaad hullaabataa walimuslimin waxaa u sugnaaday fakhaalif isdaba mari bayna darafayhi labadiisa dhinac marada labadeeda daraf isdaba mariyo iskhilaafsii iskhilaafsii wa in kaana maradu hadduu yahay dayiqan mid ciriiri ahna fatazir bihi dhexda ku xidho muttafaqun calayh walahumaa bukhaariya muslim waxaa u sugnaaday min xadiidi abi hurayra radia allaahu canhu laa yusallii ma tukado axadukum qof idinka idinka mid ah fi thawbi maro alwaaxidi oo keligiisa laysa xaalusan ahaanin calaa caatiqihi deegtiisa minhu marada xaalu ka mid yahay shay-un waxba axaadiistaanna waxay ka hadlayaan ninka maryaha uu ku tukana ninka maryaha uu ku tukana xadiidka jaabir nabiga sala allahu calay wasalam jaabir wuxuu ku yidhi in kaana thawbu waasican hadii maradu ballaaran tahay oo maro weyn ay tahay faltaxif bihi hullaabo hullaabo macnaha waxay tahay riwaayadda dambaa fasiraydoo oo ah fakhaalif bayna darafayhi marada labadeeda daraf isdhaafsii oo marada inta hoos ka xidha hoos ka soo qabato waa maro weyn labada daraf isdhaafsii ee waxa weeyaan jeegada ku xidho waa saa maradiio dhan hadda waa hal mare ogow hal maro wey marka inta waa isqaafsiisatay markaa darafki intaad keentay inta intaad ku xidhata marka marka qaybtii korena waxbaa kuu asturan hoosna haddee waa kuu asturanta sidaas wey iltixaafku sidaas wey maradu hadday ballaaranta yacni fi salaad waa salaada markaa tukaydu hal maraad haysataa hal go-a oo weyn sidaas u xidho ee dhexda kaliyaha ku xidhan imaam muslim baa marka fasiray riwaayadiisa oo yidhi fakhaalif iskhilaafsii bayna darafayhi marada labadiisa daraf iskhilaafsii wa in kaana dayiqan hadduu ciriiri yahayna oo maradi maro weyn ma aha waa maro yar fatazir bihi dhexda ku xidho macawis ka dhigo oo inta cawradaa markaas aad ku asturin haddii marada ciriiri kugu noqoto inta cawradaa oo ah xudunta iyo labada jilib inta udhaxayda intaas ayaad ku asturana muttafaqun caleyh walahumaa bukhaariya muslim waxaa u sugnaaday min xadiidi abi hurayra xadiidka abi hurayra waxaa uga sugnaaday laa yusallii laa yusallii oo ya-du ay joogto sidaasaa nusqooyinka agarkooda ku sugnaaday oo bukhaariya muslim markaas laadu waa naafiya laadu waa naafiya laa yusallii ma tukado ma tukado salaad sharciya ma tukado wey markaas sidaasuu noqonaa ibn اlasiir wuxuu yihi sidaasaa bukhaariya muslim ku sugan ya-da in la sugo laakiin markaas wuxuu noqonayaa khabarun can xukmi sharci qofkaasu salaad sharciya ma tukado ay noqoneen ama wuxuu noqonayaa khabarun yuraadu bihi nahy laa yusalli yuusan tukan oo sida nahyigia loo macnayna labadaas macnay mid noqona saasuu yihi in laga dhigo waxa weeyaan kabarun can ilxukmi sharci xukun sharciyaa laga warramaa laa yusallii ma tukado qofkaasu oo salaad sharcigu kama dhacdo iyo in la yidhaha laa yusallii yuusan tukan oo iyadoo khabar ah oo nafyi ah nahyi laga macneeyo labaduba sawaab xaafid ibnu xajar markuu warkaas ibnu asiir sheegay ayuu wuxuu yidhi daarulqudni ayaaba waxaa ku soo arooray fii qaraa'ibi maalik bilafdi laa yusalli bixadfiliya markaasna waa naahiya laadi waa aan caddahay markaas macnuhu yuusan tukan wey nahyuu noqona sida daarulqudni wariyey yuusan tukan laa yusalli yuusan tukanin axadukum qof inin ka mid a fi thawbi lwaaxidi mare keligeeda laysa xaalusan ahaanin calaa caatiqihi deegtiisa caatiqa waa meeshaas garabka iyo sulka udhaxayda alaabta la saarto meeshaas wey alaabta lagu qaato culayska halkaas wey caatiq laysa calaa caatiqihi deegtiisa korkeeda xaalo uusan ahaanin minhu marada xaalu ka mid yahay shay-un waxba isagoon waxba waxa weeyaan aysan u saarnayn garabka qofkaasu yuusan tukani waa nahyi marka waa nahyi axaadiidtan marka waxay faa'iideynayaan qofka ninka ragga ah oo tukanaya haddii maradu ay cidhiiri ku tahay oo hal maro uu haystoo yar waxay tahay waajibku inta cawrada inuu qariyo oo ah xudunta iyo labada jirib inta udhaxayda haddii maradu waasac tahayna waa inuu marada qayb gaarsiiyo labada garab oo usan inta dhexda iskaga xirto iska tukan de maradu waasata iska daa laba mara hadduu haysto taas laba mara hadduu haysto de waaba laazim sidaas ayuu tusaya la garay intaan cawrada iyada waa waajib waana cadda oo nabiga amray fatazir amarkuna wujuubu keena laakiin maradu hadday cidhiiri tahay waa la garta nabigaaba caddeeyey hadday maradii waasic tahay labada garabna uu saartana nabigaa caddeeyo iyadana inay saxiix tahay laakiin maradii oo waasica ama maro kaluu heli kara hadduu iska tukado isagoo garbihiisii bannaan yihiin ka waran salaadiisu mansaxi isagoo garbihiisii bannaan yihiin uu tuka gurigiisii uu iska joogaa maalan kaasuu mara inta dhexda iska xirtuu iska tukana dharna waa heli karaa ama maro waasicuu haystaa ama maryo kaluba haystaa maryihii ama badanba kaa salaadiisa khilaafaa ku jira imaam axmed waxaa ka sugan wax salaadu kama ansaxaydo haday salaaddu weliba waajib tahay haday salaadu waajib tahay ma ka ansaxaydo waa ninka laga hadla ogow hadaan garbaha uusan waxba saaran kama ansaxaydo imaam axmed taasaa ka sugan haday maradu waa waxa weya waasac tahay isagoon garbaha waxba saaranna uu tukado imaam axmed kaliya maahna ibnulmundirna waa sidaasoo kale iyo jamaaco kaleo salafka ka mid a saasay mareen laakiin jamaahiirta ahlucilmigu waxay mareen waa sunno in la garbaha wax la saartaa laakiin qofkii asagoo maryihii heli kara haddii uu waxa weeyaan tukado isagoon garbaha waxba saaran salaadiisu waa ansaxee salaadiisu waa ansaxee waana sida imaam maalik iyo shaafici iyo asxaabu ra'yi iyo kayrkoodba ay mareen oo jumhuurtu ay mareen calaa kulli xaal sida wanaagga badan waxay tahay in qofku hadduu heli karo maryo uusan tukan isagoon garbihiisa wax saarnayn sidaas wey sida wanaagga badan maxaa yeelay waa la isku haystaa salaadaada hadaad tukato adoon garbaha waxba kuu saarnayn adoo heli kara adoo heli kara marka waa saddex xaalo inaad waxa wey marad aad garbihii wax saarato waa sidii la rabo in aadan hayn oo qaybta cawrada ay la eg tahay intaasaad ku tukanay salaadaana waa saxiix laakiin adoo heli kara dharkii garbahaagu banayn haddaad tukato khilaafkaasaa ku jira culimmada yidhaahdeen waa sunno waajib maaha waxay daliishadeen nabiga sala allahu calayh wasalam isagoo maro haysta uu ku tukaday isagoon garbihiisa wax saarnayn marada qayb ka mida waxa weeyaan zawjadiisoo la jiifta ayuu korka ka saaray qayb ka mida qaybna waa duubsada saasuuna u tukaday marka qaar waxay lehin waa kaasaa maradiiyo waxa weeyaan iyadoo qayb ka midu u saaran tahay zawjadiisii uu tukaday oo aan garbihiisana wax saarnayn marka salaaddu inay ansaxayda taasana tuse qaar waxay leein de qaybtan waa loo baahnaa gabadhaana u baahneed inay wato calaa kulli haal marka waa un haddaad maro heli karto iska tukan dad badan marka waxaad arkaydaa salaada markay tukanayaan fududaysta funaanad oo garana qaara iskaga tukana qaar ka mida waxa weyan maradii uu ku jiifsado masaajidka la su-aada xataa ma xishoona hela ayaan darada ay ka mid tahay waxaad arkeen qaar ka mida xataa mara go- dumar unta masaajidka la imaana isagoo kula tukaad arkeen bismi llah waxaas waa xishoo dara khuduu ziinatakum cinda kuli masjid ilaa wuxuu leeyahy war salaada markaa tukaydan quruxdiina qaad hadii la yidhaahdo mid waxa weeyaan nin madaxaa kula kulmaya soo bax wuxuu leeya ii sugaan labisti sida intuu heli karo sida ugu sarrayd uu labisana ilaahay markuu hor istaagayana waxa wey waxbuu milif milif isku siinaa isagoo si qaadana marka waxaasoo dhan waxay tusaydaa salaada fududaysigeeda marka waa in salaada si fiican qofka muslimka ugu labisto si fiican inuu ugu labisto wey oo isagoo qurxoon uu ilaahay hor istaago wa can ummi salama ummi salama ayuu ka wariyay abu daawuud radia allahu canhaa annahaa ummu salama sa'alat nabiya nabigay weydiiday sala allahu calayh wasalam atusalli lmar'atu gabadhu ma ku tukan kartaa fii dircin saako iyo wa khimaarin hagoob bigayri isaarin googorod la-aan qaala nabigu wuxuu yidhi idaa kaana dircu dircu hadduu yahay saabiqan mid waasic ah oo yuqadii daboolaya duhuura qadameeyhaa labadeeda cagood korkooda haa waa ku tukani akraja abu daawuudaa soo saaray wa saxaxa ala'immatu imaamyaalku waxay saxiix yeeleen waqfahu inuu mawquuf yahay inuu mawquuf yahay xadiidkan ayay saxiix yeeleen a'immadu oo waa fatwo umu salama ee xadiis marfuuc oo nabiga loo kor yeelay ma ahan saas ayay saxiix yeeleen ahlucilmigu saas ayay saxiix yeeleen laakiin mawquuf ahaan alcilmigu way isku qabteena qaaraa saxiix yeelo yihahdeen waa ka sugan tahay waxa weyn umu salama inay saas iyadu tiri waa ka suganta keligeedna ma ahane waxay ka sugan tahay saxaabo badan gabadhu inay ku tukan karto saako iyo hagoob umu salamay ka sugan tahay inay ku tukan karto gabadhu saako hadda dirca waxaa loola jeedaa kii gacmaha laha ee loola jeeda wax garbahan ku jooga loolama jeedo gabadh xududeeda banaantaysa u tukani waxa weeye saakaa loola jeeda oo gacmo dheer taasaa loola jeeda iyo hagoog madaxa iyo surka qarinayda taas waa ku tukan kartaa umu salama way ka sugan tahay sida cabdirasaaq iyo ibnu abi shayba iyo qeyrkoodba ay wariyeen waxay kaloo ka sugan tahay sidaas oo kaleeto maymuuna bint alxaaris oo zawji nebiy ah sala allahu calayh wasalam iyaduna inay ku tukatay saako iyo hagoog xaafid ibnu xajar madaalib alcaaliya ayuu ku saxiix yeelay cumar ibnu khadaab isaga waxaa ka sugan saddex inay gabadhu ku tukato oo saako iyo hagoog iyo xijaabka kore inay ku tukato cabdullahi ibni cumarna afaraaba ka sugan oo gabadhu inay ku tukato dirac iyo hagoog iyo xijaab kore iyo weliba gogorod marka calaa kulli xaal sida uu yidhi imaamu shaafici ibnulqudaamana muqniga uga soo raray imaamu shaafici laba shay waa itifaaq inay laasim tahay gabadha daysan labadaas ku tukanna wax ka ansaxaya male waxay tahay labadaasu saako gacmo dheeraah oo kale iyo hagoog oo madaxa oo dhan iyo surka qarinayda markaas gabadhii waxaa muuqdo oo kaliya wejiga iyo labada calacalood bis gabadhu intaas waa ku tukan kartaa waajibe intaas wixii ka dheeraadana waa khayr inay jalbaab kale sii qaadato go' kale sii huwato waa qayr wey laakiin intaa salaada uga ansaxayd gabadha intaa salaadii ayaa uga ansaxayd day saaka gacmo dheeraan iyo ay qaadato waxa weeyaan khimaar amase waxa weyan hagoog hagoogna waxa la yhaha khimaarka waxaa la yhahdaa marada madaxa iyo surka qarida taasaa la yihahdaa marka waxaana shardi ah cagihiina inay qarido oo umusalama waxay tihi waa in cagaha korkoodana ay qarido waxaana kaloo tusaya inay saas tahay xadiidkii tirmidi uu wariyey in gabadha ay qarido cagaheeda oo nabigu uu yidhi salى اlahu عalيه wasalam laa yanduru اllaahu ilaa man jara hawbahu khuyala ilaahay ma fiiriyo qofka maradiisa jiida kibir umu salma marka waxay ku tidhi kayfa yasnacu الnisaau biduyuurihin dumarku maxay ku samaynayaan maryahooda faraqooda daa tidhi waxa weeyaan yaan la jiidi markaasuu nabigu yidhi salى اlahu عalيه wasalam yurqiina diraaca waxaan rabaa yurqiina shibran uu yidhi marka hore hal taako ayay hoos u ridayeen raggu meeshay geynayeen marada waa halkee izaaru lmu'min nisfu saaqi ninka muuminka maradiisa hoose waa shanshada dhexbartankeeda halkaasay ayagu hal taako hoos uga ridayeen markuu nabigu saas yidhi sala allahu calayh wasalam umu salama waxay tidhi idan tankashifu aqdaamuhum haddaba hadday sidaas tahay dumarka cagahooda muuqana cagta meeshooda koraa muuqana markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam yurkiina diraacan walaa yazidna hal dhudhun ay iyagu hoos u dhigayaan dumarka mana ka siyaadinayaan shanshada dhex bartankeeda marka dhudhun ka bilow shanshada dhex bartankeeda dhudhun hoos uga rid maradaas halkay tegeen dhulkaa la hubaa inay tegayo nabi maxamedaa yidhi sala allahu alay waslm nabi maxamedaa yidhi sala allahu alay waslm marka xadiidkaasaa caddaynaya in gabadha ay tahay cagaheeda inay qarido marka saakada laga hadla waa midaas marka dirica la sheegaya maan dirican gacmogaabka maaha waxaa laga hadlayaa mara gacmihiina calaa cashmana aan wax kale la arag hoosna sida umusalama ay tidhi cagti korkeedii qarinayda cagtii korkeeda qarinayda saasay ku ansaxaya waana inta ugu yar uu yidhi ibnu qudaama imaam shaafici ijmaac weyu inta ugu yar waa intaas oo gabadhu ku tukan karto waa saakadaas iyo hagoogtaas wixii ka badanna sida cabdullahi ibni cumar iyo cumar ibnu khadaab ka sugan inay xijaab kore ka sii qaataan oo googorad xataa ku daraan qaad waa qayr iyo dheeraad waa qayr iyo dheeraad wey marka waa noocaas wa can caamir ibni rabiica caamir ibnu rabiica ayuu tirmidi ka wariyey radia allahu canhu qaala caamir ibnu rabiica inuu yidhi kunnaa waxaan ahayn maca nabiy nabiga la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam fii leylatin mudlima habeen mugdi ah habeen mugdi ah ayaa nabiga la joognay sala allahu calayh wasalam fa ashkalat calayna alqibla qibladiyaa naga ishkaal gashay qibladiiyaan gara weyni dhinacay ku aadan tahay haddii la safar weliba la yahay badanaaba marka la socdoo kale waxay u baban tahay waa la wareeraa khalaas markaasaa jihooyinkii oo dhan la kala gara waayey marka qibladiyaa naga ishkaal gashay oo naga qarsoonaatay fasalaynaa waa tukanay waa tukanay macnaha waxaa loola jeedaa qof walbaaba sida riwaayad kale ay caddaynaydo qof walbaa meeshii uu ku dadaalay oo uu u maleeyey inay qibladii tahay ayuu u tukaday qof kastaaba meeshii uu ku dadaalay oo uu u maleeyey inay qibladii tahay meeshaas ayuu u tukaday qof xataa qof la tukaday lama arko illaa qof walba xusle kanu meeshu u tukaa waa meel qaldan marka riwaayad kale caddaynayda fasallaa kullu rajulin mina calaa xiyaalih qof kastaaba jihadii u islahaa waa sawaabkii u tukaday daad isleeda qofkan waa qaldan ya jihaad idinku toosan yahay la tukamaydi meesha aad isleeda waa qibladeed u tukani waagiyaa marka baryey waagiyaa baryey falamaa dalacat ishamsu qoraxdii markay dhalatay idaa isla markiiba naxnu anagu sallaynaa kuwa u tukadaan nahay ilaa kayri lqiblati meelaan qibladii ahayn waxaa caddaatay inaanan qibladiiba u tukan oo meelo kala duwan oo qibla ahayn aan u tukanay fa nasalat markaasay soo degtay fa ayna maa tuwallu meel alla meeshaad u jeedidaan wejigiinna fa hama halkaas wejullah ilaahay wejigiisa ahaaday meel kastood u tukateen allaad u tukanaydeen soo maahan halkaas wejiga alla ahaaday qofka tukanayana ilaahay baa wejigiisa soo qaabiliyey akrajahu tirmidiyaa soo saaray wa dacafa waana daciifiyey imaamu tirmidiya xadiidka soo saaray markuu soo saarana waa daciifiy wuxuu yihi haada xadiiun laysa isnaadu bidaaka kan waa xadiid aan sanadkiisu wax qiimalaho saas ahayn laa nacrifu ilaa min xadiidi ashcas asamaan uy xadiidkan waxaa wariyoo la kali noqday ashcas asamaan wa huwa yudacafu fi lxadiid uy ninkaana waa la daciifiya xadiidka waa lagu daciifiya imaam axmed wuxuu yidhi mutarib lxadiid laysa bidaaka ninkan xadiidkiisu waa isbaraanbaraaho wax saasa ma aha ninkaanu ibnu maciin wuxuu yidhi laysa biiqa iqa ma aha ninkaanu abu xaatim wuxuu yihi daciif lxadiid munkar lxadiid xadiidkiisu waa daciif waana munkar sayi lxifdi yarwi lmanaakiira can iqaaq axaadiista munkarkaahu ka wariya ragga iqaada ah marka ninkaasaa ku jira oo daciif ah waxaa kaloo ku jira xadiidka caasim ibnu cubaydilaahi ibnu caasim ibnu cumar ibn اlkhadaab oo sayi lxifdi ah ibn lqadaam wuxuu yihi waa mawdic lcilati minhu caasim ibn cubaydillah ciladaasaa ku jirta oo asaguna mudarib lxadiid ah tunkaru calayhi axaadii uu yihi marka labadaas cilaa ku jirta xadiidka labadaas cilo labada cilaba wuu sheegay ibn lqadaam bayaan lwahmi wliihaam ayuu ku sheegay labada cilaba xadiidka sheekh naasirdiin albani raximah llah wuu cileeyey wuxuuna ku cileeyey wuxuu ku cileeyey ninka la yidhahda caasim ibnu cubaydillaahi ibnu caasim ibnu cumar ibnu khadaab kaasuu ku cileeyey laakiin wuxuu yihi xadiidku waa xasan sababta xasanka ka dhigaydana waxay tahay waxaa loo helayaa mutaabic oo ninka la yidhahda ashcaf asamaan waxau helay yihi mutaabic oo waxaa ku raacay camar ibnu qays almullaa'i sida ku sugan cinda abi daauud addayaalisi sidaas darteedu xasan uga dhigay ta ku kabay ninka la yhahda camar ibnu qays almullaa'i sidaas ayuu yeelay waana sidaasoo kale waxaa yeelay imaamu axmed waxaan rabaa axmed shaakiraan rabaa axmed shaakir ayaa isaguna sidaasoo kale yeelay oo yidhi xadiidka waa la isku xoojinaa oo camar ibnu qays almullaa'i ayaa lagu xoojinaa sidaas darteeda waxa weeyaan xadiidku waa xasano xoogaa xoogu yeelana laakiin ardaygiisa sheekh naasir ibn albani samiir ibnu amiin azuhayl oo taxqiiq aada u qiimo badan kitaabka saaray waana dabcada ugu feecane wuxuu yidhi shaahidkaasu mutaabacadaasu sida shiiku mooday maaha waana iswahmi waana ismoodsiiyuu sheekh albani sababtoo ah ninka ku raacay ma ahanu yidhi camar ibnu qays ee waa cumar camar iyo cumar mogtay wowda bisa udhaxayda isku siyo u qoray haddii wow ka daba qoran tahayna camar a loo akriyo haddaan wow ka daba qornayna cumar a loo akriyo marka wuxuu yidhi ninka ku raacay maahan camar ibnu qays ee waa cumar ibnu qays sandel ninka loo yaqaan waana matruuq kaas kaas wax ma taro dacfiu sii siyaadina kaas waa matruuq oo albani camar iyo cumar waa kala yaqaanay say ku dhacday waxay ku dhacday wuxuu yidhi nusqo taxriif galayaa jirta oo shiiku ka akriyo nusqo taxriif ku jiro ah waxaa ku qoran camar oo wow ah laakiin musnadu dayaaliisi waxa weeyaan nusqada laba nusqo oo khadiyatayn ah ayaan u laabanay labadaba waxaa ku qoran cumar ibnu qays cumar ibnu qays aa ku qoran sidaas wey kadalika sidaasoo kale uu leeyahay cabdallah ibnu saalix alfawsan laftirkiisu sidaasuu leeyahy oo wuxuu leeyahy wlmuhbatu fii musnadi abi dayaaliis sida ku qoran fii musnadi abi dawuud addayaaliis sida ku qoran dabcada muxaqaqada ah waa cumar ibnu qays wow male biduuni waawd walaysa huwa lmullaa'i maahan midkaas oo mullaa'i ah ma ahan aladi huwa iqa kaas waa iqa min rijaali muslim ka midi kaas ma ahan wainamaa huwa cumar ibnu qays almaki abu jacfar almacruuf bisandel wa huwa matruuk lxadiid kaas waa ebr idan marka xadiidku ciladii sidiisii ku baaqiya waana daciif mar sidaas uu u daciifiyey waxa weyn tirmidi weeye sidaas uu daciifiyey weeye weliba wuxuu leeyahay samiir ibnu amiin azuhayl wuxuu leeyahay markaan arkay ninka xadiidkan ku raacay inuusan camar ahayn cumar ibnu qays uu yahay aan teleefon kula xadhiiru yidhi baxadi ikhwaanina dulaabi cilma ardadeenna oo dulaab cilmiga mid ka ka mid aan la xidhiiray markaasu asna laba nusqo oo khadaye khadiyatayn ah uu la xahi uu fiiriyey oo asna raajaca labadiiba waxaa ku qoran cumar ibnu qays iyagiina ku qoran cumar ibnu qays aa ku qoran midkaan abu daawuud dayaalisiga anigu aan hayana sidaasaa ku qoran uu leeyahy cabdallah saalixna wuxuu leeyahay alfawsaanna asna sidoo kale u leeyahay nusqada muxaqaqada waxaa ku soo baxay waxa weyn waa cumar ibnu qays idan marka wahmigu meeshuu ka yimid waa taxriifka nusqada hore ku dhacay sidaas weeye marka xadiis waa daciif xaafid ibnu kaiir aayadda tafsiirkeeda fainamaa tuwallu fahama wajhullah wuxuu ku soo arooriyey dhowr xadiis sida xadiidkan jaabir iyo cabdullahi ibn cabaas iyo marka wuxuu yidhi axaadiidta dacfi ha ku sugnaado laakiin way isxoojinayaan way isxoojinayaan sidaas darteeda waxa weeyaan qofkii salaadii tukada intay jihadii ka wareeroo dadaala hadhowna ay u caddaato inuu gebsanaa ma soo celinaa qawlaani lilculamaa laba qowlay ahlucilmigu iskugu khilaafeen markaasuu yui wahaadihi dalaa'ilu calaa cadami lqada wallahu aclam laakiin axaadiidtan daciifkaa isxoojinayda waxay tusee inuusan soo celinayn qofkaas sidaas ayay tusayda waxaa kaloo tusaya adilada caamka oo waa maxay fataqu llaha ma sadactu intaad awoodaan alla ka baq waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactu qofkan hadduu dadaalay intuu awooday ee meeshuu u arkay qibladii u tukaday kadib khada is u caddaaday waxa weeyaan intii waajibka ku ahayd waa gud saas darteeda salaaddii soo celima ahlucilmiga sidaas ayay mareen gobol ka mida gobolna waxay mareen inuu soo celinayo inuu soo celinayo laakiin xadiidka looma dalisho karo xadiisku waa daciif وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك إلaahi wuxuu yihi صلى الله عليه وسلم mا bين المشhرق والمqرب قبلة qoرx ka soo bax iyo qoرx udhaxinta udhaxayda qiblo weeye rawaahu تirmidiyaa wariyey وaqwaahu الbخaariyu bukhaarina xoog ayuu u yeelay xadiidka xadiidkan imaamu تirmidi ayaa wariyey weliba wuxuuna yihi xadiiثu xasanu صaxiix wuu صaxiix yeelay imaamu الbukhaarina wuu xoojiyey xadiidka wuu xoojiyey xadiidka aimo kalena sidaasoo kale waxay dhahdeen xadiidka duruqdiisa marka laysku dardaro xadiidku waa xadiid saxiix marka xadiidka duruqdiisa marka laysku daro xal sanad ahaan sanadka uu wariyey imaamu tirmidi dacfiyaa ku jira oo waxaa ku jira abumacshar nin la yidhaahdo laakiin marka duruqdiisa la jamciyo waxa weya xadiidku waa xadiid saxiixa wuxuuna faa'iideynaa fududaynta arinta qiblada ilaahi weynaa subxaana wa tacaala ummadda uu fududeeyey oo waxay tahay dadka waxaa waajib ku ah inay qaabilaan kacbada xaggeeda dadku waa laba marka qof u jeeda kacbadii qof kacbadii ujeeda waa qof masjidulxaraamka dhexdiisa ku tukana qofkaas waajib waxaa ku ah caynu kacba inuu qaabilo daatadeeda inuu jirkiisa oo dhan ku aadiya waajib ku ah dad badan waa fududaysaa markay ku tukaaya masaajidkaas waajib wey mana ka ansaxayba hadduusan isku aadin maxaa waa u suurtagal asaga qofka ka maqan kacbada waajib waxaa ku uh maahan caynteeda inuu isku aadiyo maxaa maba awoodo waajib waxaa ku ah jihada ay ka xigto inuu ujeesto intaasa waajib ku ah saas darteed uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam maa bayna almashriq waalmaqrib qibl qoraxdu meeshay ka soo baxday meesha udhaxayd inta udhaxayda qiblaa dadkoo dhan la hadli maa nabigu sala la ala sl reer madiinuu la hadla iyo dadka lamidka ayaga ilaa waxa weya waqooyiga ka xigaan kacbada hadday marka xagga usoo jeestaan oo gacanta bidixdaa ay ku aadiyaan maqrib qorax udhac gacanta bidixdaana ay ku aadiyaan mashriq oo qorax ka soo baxa xaggii jihadaasa ujeedaan dhammaan waxa waqooyi ka xiga kacbada waa saas wax alla waxa januub ka soo xigana waa sida oo annagoo kalea kaliya waxaan ku kala duwanahay annaga gacanta mid bidixdaana waxaan xijinaynaa maqrib gacanta bidix midigtaana waxaan xijinaynaa mashriq khalaas jihadaas daan u jeesanno waa ujeedno marka cidhiiri ma aha waa shay fudayd ah dad badan waxaa arkayda xoogaa iyagoo waswaasanoo le masaajida gaalan ka sheekiya masaajidkan xoogaa kuma aadan adiga ma yaqaan mel kaa xigtaba halkaas inay jirtaad ogteed dhankaas inay jirta ubaad ogtahaye ma daatadeediiaad meel ku sheegi kartaa kacbadii meel kuma sheegi karti waswaaska iska daa marka ummaddana ka daa daatadeedii ma xaqiiji karti keliya waxaa la ogyo xaqiiqa inay jihadaas jirto qur-aankana fiiri fa aynamaa tuwalluu fa ama waj maya maya waxaan rabaa ayaddaas maan waxaan rabaa xayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatra mel alle meeshaad joogtaan masjidulxaraam xaggiisa ujeediya ma ahan daatada meel alla meeshaad joogtaan waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatra meel alla meeshaad joogtaan masjidulxaraam xaggiisa ujeediya maaha daatadiisa jihadiisa ujeediya marka waxa weeyaan waa fududaha ilaahay baa u fududeeyey meel alla meeshuu qofku muslimka u joogo waa saas qofkii laakiin ka xiga mashriq kacbada maqribu ujeesana dhagga qorax ka soo bax bis qofkii mashriq ka xigana maqrib ujeesana kii waxa weya maqrib xigaana mashriq ujeesana marka waa noocaas ka ilaahay baa fududeeyey shareecadana waaba fudayd ayada dhamaba wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed